dhimanayo ama ay wadanka ka dhacaan ilaa ay naga hayo dhibaatee madaxweynaha ayaa isugu yeeraya baarlamaanka oo ka tirsan golaha wakiilada iyo golaha guurtida kolkaasi ayaa dabadeetna halkaas uu soo jeedinayaa wixii lagaga hadli lahaa midda kale saaad la socotaan baarlamaanku wuxuu leeyahay asbuucyo shaqo iyo asbuucyo fasax haddii imika fasax baa lagu jiraa fasaxoo lagu jira madaxweynuhu wuu isugu yeedhi karaa baarlamaanka oo iyadana dastuurka ayay ku taala marka imika anagu uma aragno sabab madaxweynuhu oo aan codsan in la isugu yimaado shir qaran in cid kale ay isugu yeedho ta kale meesha taallaa waxa weeyaan shirka qaran ayaa ka qeybgelaya waxaa ka qeybgelaya baarlamaanka ayaa ka qeybgelaya waayo dee shuruuc iyo distoor iyo wax lagu shaqeeyo ayay u baahan tahay kolka shirka waxay isugu yeedhi karaan madaxweynaha iyunbaa isugu yeedhi karaa cidda ka qaybgelaysaana waxa weeyaan waa baarlamaanka iyo golaha wasiiradana dee madaxweynaha ayaa usoo jeedinaya arrin adag oo khasaasi hadday jirto iyagu shirkooda iyaguna way leeyihiin waa toddobaadla weeyaan toddobaad walba way leeyihiin haddii wax siyaado ay soo kordhaana madaxweynaha ayaa si deg dega isugu yeedhaya baarlamaankuna waa la mid weeyaan laakiin shir qaran oo dadweynaha loo qabanayaa ma jiro waayo taasi waynu ka soo gudubnay waagii hore ee maaragtay beeluhu loo qabanayay ama hogaamiye dhaqameedyada loo qabanayey ee ay ka talinayeen arrimaha qaranka waynu ka gudubnay iminka dowlad waxaan nahay dimuqraadi ah oo lasoo doortay baarlamaankeeda lasoo doortay oo madaxweynaheeda lasoo doortay kolkaa cidda shirka qaran qaban karta dastoorka ayuu ku cadyahay kolka anigu ma aha mana muuqato arrin saxana maaha in cid kale ay ku dhawaaqdo shir qaran baanu qabanayna
gudoomiye cali yuusuf shirka qaran ee lagu baaqay waxaa ka dhex muuqan gudoomiyaha golaha wakiilada waa mid kaleegama tahay waxaa jira khilaaf xukuumadda ka dhexay gudoomiyaha warsheegaya xaqu wahay marka idinka doorkana ku shii guddoon ahaan maadaama la diidanta sawirka doorka cabdiraxmaan marka marka caweyska
waxa weeyaan guddoomiye kol horta waxa weeyaan afka qolaha kuma hadlin hal xigid xigdiday ahayd markaasi shirka qaran dee saa dastuurka ku taala madaxweynaha iyunbaa qaban karaa waxay wixii faahfaahin oo ula jeedana waxay ku habboon tahay dee inaad guddoomiyahaad weydiisaan mudane guddoomiye waxay inta badan qolooyinkan ku dhawaaqay shirka talada qaran waxan waa aqoon qaran dadka la isugu yeerayo xisbiyadii loo yeerayo xukuumadii loo yeerayo xisbigii talaadabahayii loo yeerayo ilaa wasiirada kasoo qaybgelayaan qolayaasha kasoo qaybgelayaan waa dood lagu baatay leyn xaalada dalku marayo sidee looga gudbi karaa maxaa caqalaga yaala maxaa lagu diidan yahay maadaama dimuqraadiyadda USA dee la tashado la wada hadlo in arrintaasi laga wada hadlo dooda laga hadlo wixii qaldana laga hadlo wixii la sixi doonana laga hadlo
waxa weeyaan ciddii dooda loo keenayay dastuurka ayay noogu taallaa oo wixii dhibaato ee dhaca waxaa loo geeyaa baarlamaanka ayaa loo geeyaa haddii xeer cusub la curinayo baarlamaanka ayaa loo geeya haddii doodo iyo wax dhibaato ay jiraan guurtayda goonay uga shiraan golaha wakiiladuna goonay uga shiraan laakiin dee dadweynaha wax loo gudbinayo oo maaragtay ay kaga hadlayaan ma jirto dadweynuhu dad bay soo doorteen dadkii wakiilka ka ahaa iyaga ee u hadli lahaa ee arrimaha yimaada ee ka hadli lahaa ayaa meesha jooga marka dee dadweynuhu waa kala aragti weeyaan nin waliba si gooni ayuu hadlaa halkaasi anugu uma arko buuqiyo wareer ka yimaado mooyaane wax lagu heshiis yahay ka iman maayo haddii dooda dadweynaha la dhex dhigo oo tii makhaayadahay noqonaysaa imika baadaa dhegaysataa nin waliba meel gooniyabuu ku dhufanaya laakiin cidda ka hadli karta waxa weeyaan waa golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada waa gudoomiye waxaa la sheegayaa in khilaaf adiga iyo cabdilacel aad isku magacaabsan shirkaasi kaa ka jira waxba kama jiraan su-aalka loo gawanaagsan baan ku sheegaya gudoomiye waxa weyaan matalan labada xisbi shaqadoodii iyagu maadaama shirkan qaranaya waxaan ay ku meereysanayaan inay shaqadan ay tahay shaqadii baarlamaanka miyanahay labada maxay labada xisbiya sheegaya tala qaran inay ku dhaqaan ha labada xisbi waxa weeyaan horta ma u banaan tahay mid walba xisbi walba inuu gooni uga hadlo oo ajandadiisa kaga hadlo oo wixii dhibaato uu jiro uu isagu ka hadlo oo dawladda usoo jeediyo oo baarlamaanka usoo jeediyo laakiinse mid dadweyne dee meesha kuma jirto labada xisbina waa kala xisbi weeyaan inkastoo maaragtay macaarid ay wadaagaan laakiin qolo waliba gooni waa ushiri kartaa dadkoodana maaragtay way ujeedin karaan laakiinse mid gudoomiye doodan qaran ee ku dhawaaqeen xisbiyada mucaaradka ee somaliland waxaa jirtaa in labadii kun iyo lixdii adoo kamid ah xildhibaanada muxaafidka kulmiye waktigaana ahaa xisbiga mucaaradka kulmiye waxaad qabatay labadii kun iyo lixdii dood tan ay sheegayaan mid lamid ah taas oo madaxweyne silaagana uu kamid ahaa dadkii waktigaasi doodaasi doonayay sida mucaaradka waxaan doconayaa inay tarna ay lamid tahay tii hore oo maxay xukuumadda iyo xisbiga muxaafidka kulmiya ka mid tahay baqada intaale ay ka qabaan marka hore loo ku doonayay maxay tahay horta taa waagii hore kulmiye laba kun iyo lixdii aada sheegaysay dee xisbiga taageerayaashiisa iyo xisbiga gudihiisa ayuunbaa munaaqasho sameynaya oo ka hadlayay sidii xisbiga loo sii hagaajin lahaa sidii doorashada loo heli lahaa iminkana iyagu taasi waa u banaan tahay baquhuna maaha mid xisbiga uu ka baqayo xisbiga kulmiyo waa xisbiga ugu ballaadhan ugu awooda badan weeyaan ee wadanka ayaa maaragtay loo baqaya oo dhibaatadu waxa weeye dhibaato inta wadanka lasoo dhexgeliyo looma baahno haddii aan soo gabagabeeyo maanta xisbiga wixii xoraha soo bandhigan wasaxaafada laba kun iyo lixdii ay soo wasaafeen xisbiga macaradkaayiri oo aad hotel obama ku qabateen shir aad leedihiin wax laga hadlaya arrimahaasi kaasi miyanu la mid ahayn kii hor kan aad iminkaas soo qabanayn anu shirkaasi ma kama qayb gelin mana ogeyn wax ka soo baxayna ma garanayo waa masantahay